ololaha nadaafadeed iyo weliba laga sameeyi doona qeybo kamid ah xaafado magaalada boosaaso gaar ahaan meelo dadkii oo ka dhigdeen qashin qub si lanku horseeda in xaalad caafimaad dara ku dhalata welina ku qeyb qaadahaye qeybo shalgadisan ee bulshada maamulka degmada boosaaso iyo xildhibaano ku tirsan golaha deegaanka waxaana kumid ee mas-uuliyiintii ku qeybgaliya ololaha iyo weliba iyo ku hadalena muhiimadii lata nadaafada in lagu shaqeeya welina iyo bulshadanka baaqena inay ku qiib qaadana ololagun waxaan ku sugannahay barxadda golis horteeda ah halkaasoo si rasmiga loogu bilaabayo ololaha nadaafadda ee magaalada boosaaso taasoo ah siyaasadda ama qorshaha hortiminta u leh gudoomiyaha iyo golihiisa deegaanka ee cusub ee magaalada boosaaso qorshahan oo lagogu leeyahay in lagu soo celiyo bilicda iyo nadaafadda magaalada boosaaso waxaa la farayaa dhammaan shacabka magaalada boosaaso qeybihiisa kala duwan inay dowladda hoose la shaqeeyaan
waa maalin muhiim ah waa maalin waxweeye aanu ugu talagalnay maalinta ololaha nadaafadda insha allah waan rajayn doonno in maaragtay bil walba saasoo kale waxa weeye maalin noocaasa loo sameeyo xildhibaanada lasoo doortay shan labaatankii bisha shanaad ee sanadkan oo dhowaan howlgalay oo ay hogaaminayaan duqa magaalada boosaaso iyo duqu-xigeenku insha allah waxaan rajayn doonaa qorshayaal waaweyn oo wax weyn ka bedelaya magaalada boosaaso sidii aanu ololaha ugu galnay inaanu hortamin u ahaano dhowaanna aanu bilownay shaqooyinkayga insha allah dareemayo in laga dareemayo magaalada boosaaso nadaafadda oraxbaa waxay ahayd inta qashinku kuu jiro
gudoomiyaha degmada boosaaso cabdifataax maxamed cusmaan iyo weliba uu soo dhiirigeliyey dadka ku qiib qaadaha ololaha nadaafadeeda ee lagu sameeyay xaafado magaalada boosaaso walina uusoo bulshada ka booriyey ilaalinta nadaafada deegaanka ololihii nadaafadda ee magaalada boosaaso run ahaatii sidaan wada ogsoonnahay magaalada tan waxay u baahan tahay olol nadaafadeed oo ballaaran oo aan saaki halkan ku daafurayno waxaanu ogeysiinaynaa kuna wacyigelinaynaa bulshada ku dhaqan magaalada boosaaso iyo nawaaxigeeda in ay ka shaqeeyaan sidii magaaladan ay u noqon lahayd magaalo bilic leh nadaafad leh sidoo kale ah magaalo hayjinkeeda iyo caafimaadkeedu kor u sarreeyo taasna waxaa keeni kara in ay dadku qashinka meelaha loogu talagalay iyo kambaniyada loogu talagalay iyo cidda markaas shaqada ku leh inay magaranaysa markaas la wadaagaan si looga qaado waxaan ogsoonnahay saaka meeshaan joogna waa barxaddii golis meesha tan lama odhan karo waa magaalo dad ku nool yihiin run ahaantii sida qashinkaani uu u yaallo waxaana keenaya waxa weeye dadkaas ag degan oo magaaladaas iyo xaafadaha nawaaxigeeda ah inay halkaa qashinka ku soo daadiyaan waa sax weeyaanoo inta uu kuu jiro qashinku ayuu cudurkuna kuu jiraa ololaha nadaafadeed lagu sameeyey degmada boosaaso ee gobolka bari iyo weliba la sameeyay toddobaadkiiba mar si lanku horseedo dhibaato caafimaad daro ku dhalata goobo qashin qubka lakuwaaladay